bulshada ku nool deegaanka afweyn oo hoos taga magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug ayaa codsi u diray dowladda iyo hay-adaha samafalka iyagoo dalbanaya in la siiyo taageero dhanka waxbarashada ah qaar ka mid ah waxgaradka waalidiinta iyo dhallinyarada deegaanka ayaa sheegay inay la daaladhacayaan caqabado badan oo ku saabsan helitaanka adeegya waxbarasho sida macalimiin taya leh agab waxbarasho iyo xarumo ku filan oo carruurta wax ku bartaan sidoo kale waxay xuseen in carruur badan ay ka hareen waxbarashada sababo la xidhiidha dhaqaale xumo iyo xarumo waxbarasho oo aan dooboolin baahiyaha deegaanka aad u yar ayaa ardadu wax ku barataa waxaa laga yaabaa labadii camal xun inay isku feerto waa qol keliya waxaan u baahannahay ma badna laba iyo saddex qol inuula daro haddii iskoolka agabkiisana anugu inii sheegi maayo waa taqaanaan sida kuraas sida miisas sida sabuurad haantaa keliya waaye biyaha waxa ku shubaana soolar waaye soolarku waxaan ognahay afar saac ilaa la gaaro wax biyaa ma laga helayo afar saaco biyaha la saarayaa haddii markay cadar tahay iyo markay roobtana iska badaa taas qorraxdu ku shaqeeya soolar nin walbooo dhammaan og tobanka saacna waa celinayaa biyaha ilaa waa soolar waa lagu oomay waa lagu dhibaatooday dhibkii badnaa waan uga baxnay kamid a baahiyaha deegaanka afweyn matoorka noo horgeliyey laga horgeliyay deegaanka afweyn oo xildhibaanku sabab u ahaay waxa uu baahiyo badan ayaa ka jira ceelku ceel weyn waaye oo ilaa deegaamo badan ilaa shan boqol oo kun baraagood camal ayaa hoos timaada oo booyaduhu biyo aga qaadaan ceelka booyadihii iyo xoolihii waa ay ku oomeen maadaama biyihii soolar ay yihiin oosan matoor lahayn haantu hal xabo tahay waxaa kale baalkan la yidhaha oo u baahan tahay waxay u baahan yihiin kuraas oo iskuulka kuraas male marka labaad haddana wuxuu u baahan yahay baalkan la yidhaahdo qalimeen wuxuu kaloo u baahan yahay miisas wuxuu kaloo u baahan yahay baalkan la yidhaahdo macalimiin dowladeed oo baalkan la yidhahdo ardadan waxbarto inay helaan haddeerta laba macallin ayaa joogta labada macallina mushaar ma qaato